faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdillah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar maam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan redio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawi aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon guddiga farsamada maamulshada galmudug uu caawa soo saaray shuruudaha ka mid noqoshada golaha baarlamaanka cusub ee galmudug ku dhowaad toban shaqaale iyo saraakiil sar oo ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu dilay duqaymo iyo weerar toosa oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka iyo maamulka jubbaland xukuumadda somalilan oo war ka soo saartay xiisad ka dhalatay dad shacabaha oo lagu dilay magaalada wajaale ee xadka somalilan la wadaagta waddanka etoobiya dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inay qaranamayso kooxda macuuslada ee ka dagaalanta qaybo ka mida maamulka hirshabeelle dab xoog leh oo qabsada goob ganacsi oo ku taala magaalada juhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullahi hadini oo kormeer shaqo ku tegay taliska ciidanka daraawiishta ee ku yaala magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal taliska saldhigga degmada beledweyn ee gobolka hiiraan oo amre culus duldhigay dadka ka ganacsada hareeraha waddada laamiga ah ee magaaladaasi madaxda qaranka oo lagu dhalilay inay ka gaabiyaan inay dhiirageliyaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya odayaasha balihii dhowaan ku dagaalamay bariga gobolka mudug oo maanta ugu dambayn kala sixiday heshiis lagu soo afjarayo dagaalka ka taanaa duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kulan looga hadlaya tayanta waxbarashada oo magaalada dhuusamreeb ee galmudug ku dhex maray bahda waxbarashada iyo wasiirgolaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doorkoran warka habeen reediyo cadaado goora u diyaagoroba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa talaado arbaca soo geliso taariikhda ay ku astaysan tahay afariyo labaatanka bisha lay tobnaad ee disembar sanada labaatan sagaaliyo toban caaway waxaa noo waramaya cumar axmed ibraahim suxayfa cumar
mahadsanid xasan axmed maxamed habeen wanaagsan dhegeystayaal haatanna warkii oo dhan guddiga farsamada maamul dhisida galmudug ayaa soo saaray shuruudaha ka mid noqoshada golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinay guddiga farsamada maamulka galmudug ayaa caawa soo saaray shuruudaha ka mid noqoshada golaha baarlamaanka cusub ee galmudug war-saxaafiyada caawa ka soo baxay guddiga doorashooyinka galmudug ayaa lagu sheegay in musharax doonaya inuu xubin ka noqdo baarlamaanka cusub ee galmudug uu bixiyo koob iyo toban shuruud ay soo saareen guddiga doorashooyinka kuwaasoo laga doonaya musharaxiinta u taagan ka mid noqoshada baarlamaanka cusub ee galmudug qodobada ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee looga baahan yahay ee musharaxiinta u tagaan ka mid noqoshada baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa waxay kala yihiin kow inuu yahay muslim kuna dhaqmo diinta islaamka in da-isa aysan ka yarin shan iyo labaatan sano oo uusan ka weyneyn toddobaatan iyo shan sano inuu dhamir ahaan caafimaad qabo iyo inuu yahay soomaaliya u dhashay deegaana ama ka soo jeeda deegaanada galmudug lehna xaquuqda codaynta inuusan gelin faldambiyad uu ku mutaystay xukun ciqaabad oo gaaraya lix bilood oo xariga in aqoontiisa ay ka sarreyso heer dugsi sare uuna leeyahay aqoon iyo waayaranimo in aqoontiisa aysan ka yaran heer dugsi sare ama uu leeyahay aqoon iyo waayaranimo aan ka yaran shan sano inuu diyaar u yahay in la qaado imtixaan asaasi ah si loo xaqiijiyo heerka aqooneed iyo waayaranimadiisa inuu kala yimaado hay-adaha amniga warqad caddaynaysa inuusan dambiile ahayn ama uusan ka tirsanan kurur xag jira inuu soo buuxiyo foomka dalbashada xubin ka mid noqoshada baarlamaanka cusub galmudug iyo taqnabeedkiisa inuu magaciisa dhammaystiran usoo gudbiyo odadhaqameedka beesha loo egmaday soo xulista iyo magacaabista musharaxiinta ka mid noqon doona golaha baarlamaanka cusub ee galmudug magaalada dhuusamareeb ee galmudug weli waxaa ka socota howlaha qabqaabada dhismada galmudug loo dhayahay taas oo garwadan ay ka tahay dowladda federaalk ee soomaaliya ku dhowaad toban dagaalame iyo saraakiil sare oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa lagu dilay duqeymo iyo weeraro toosa oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe ku dhowaad toban dagaalame oo ka tirsan ah ururka al-shabaab ayaa lagu dilay duqeymo ka dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbada dhexe ee koonfurta soomaaliya sida ay sheegeen saraakiil ka tirsana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed duqayntan ayaa ka dhacday magaalooyinka jilib iyo bu'aale waxaana lala beegsaday xarumo tababar iyo guryo ay leeyihiin saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ururka shanaad ee danab gaashaanle xasan aadan ciraaqi oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay howlgalka ciidamada dowladda gaar ahaana qaybta afartan iyo saddexaad ay ka sameeyeen gobolada jubbooyinka iyo gado maalmihii lasoo dhaafay waxa uuna sheegay in howlgalkani isugu jira dagaalka tooska ah iyo duqaynta ay ku dileen dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab waxaan baabi'inay cadowga deganaa ilaa coman ilaa iyo baarsa guun intii udhexaysay waxaan soo saarnay miinooyin fara badan oo indhihiina a ku arkayseen saaka labiyo tobankii ilaa hadda waxaan infilaacsanaynay oon daba taagnayn cadowga al-shabaab wakhtigiisu wuu dhammaaday ummadda soomaaliyeedna way aragtaa ciidamadan qaranka soomaaliyeed iyo ciidamada jubbaland mar kasta waxay diyaar u yihiin ooy qabtaan oo bil walba fuliyaan howlahan oo sidan oo kale ah ma aha markii u horeysay mana aha markii u dambaysay bil walba waan qabanaa bishii laba jeer baan hawshan qabanaa cadowga waxaan ugu tagnay baarson guuni araare kab coman muuse xaaji waxaasoo dhan waan miinadii iyo laxaaseeyey oo dhanna waa soo saarnay waxaan soo saarnay ilaa toddoba miino waad arkaysaan waad arki doontaan taa waxay ku tusaysaa al-shabaab inuu waxba hayn cararayo al-shabaab inuu magaciisu jiro laakiin xooggiisu u jirin sababtu meel kasta oon tagno way ka cararaya intaba way deganay alaalay deganaayeen mustaxakay deganaayeen coman bay deganaayeen maleenlay deganaayeen meel walbay deganaayeen meel walba way ka carareen cadowga jab iyo halaag iyo waxaweye kala firxad baa maanta ku dhacay waxaan xaqiijinaynaa ummadda soomaaliyeed u xaqiijinaynaa ciidankani maanta inuu muxuu ahay fuliyey waxa weeyaan arrimaha muxuu ahay loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed ay u aayi doonaan inshaa allahu tacaala waxaan isleenahay looma kala hadhin ciidammadu waxay ka soo ruqaansadeen magaalada kismaayo xerada baarsan guuni xerada buulo guduud waxa weeyaan ilaa haddana waxay ku sugan yihiin jiidihii hore ee ay saaka muxuu ahay qabsadeen waxaan leenahay niyad wanaag iyo qalbi wanaagga ay maanta ciidanku ku shaqeeyeen waxay ummadda soomaaliyeed markhaati ka noqon doontaa inshaa allahu tacaala guulaha wanaagsan ee ciidankani uu maanta gaadhay kana soo noqon maayaan ilaa muxuu ahaaye meesha ugu dambaysa ay kaga guulaysan doonaan waxa weeyaan cadowgaa xun ee ummadda soomaaliyeed go'doominaya waxaan leeyahay halgamayaasha iyo geesiyaasha waxaa weeyaan ummadda soomaaliyeed u adeegaya xukuumadda somalilan ayaa war ka soo saartay dad shacabah oo lagu dilay magaalada wajaale oo ku taalla xadka kala qaybiya somalilan iyo etoobiya xukuumadda somalilan ayaa war ka soo saartay xiisada ka dhalatay dad shacab ah jirdil lagu geystay gudaha magaalada wajaale taliska ciidanka booliska maamulka somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadka shacabka ee halkaasi lagu dilay askartii dilkaasi u geysatay ay soo qabteen islamarkaana haatan cadaaladda la hor keeni doono afhayeen u hadlay ciidanka booliska somalilan oo lagu magacaabo faysal xiisa ayaa waxa uu sheegaya in askartii ka dambaysay dilkana loo geystay dadka shacabka ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badanna sharciga loo hor keeni doono afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada booliska ay ku howlanayeen kala cayrinta dadweyne ka xumaa dil lagu geystay wiil dhallinyaro ah gudaha magaalada wajaale wuxuuna afhayeenku falkan ku macneeyey mid ka baxsan sharciga anshaxa booliska isagoo sheegay in lasoo xiray askari uu sheegay inuu dil u geystay wiil dhallinyaro ah askari booliiska ah ayaa si walakac ah isagoo garashadiisa iyo maankiisaba leh wuxuu u dilay marxuun ayuu halkaa ku dilay somalilanna ciidanka booliisku gacanta ay ku soo dhigeen ninkii faldameedkaa geystay iyo labadii askari ee la socday ee burcodmada geystay iyaguna way xidhan yihiin waxaana markiiba loo gudbiyey xabsiga dhexe hargeysa askarigii dembigaasi galay waa qiraal sida uu qabo qodobka ee xeerka abka ciqaabta waxaana kiiskoodii loo gudbiyey maxkamadda iyo xeerlaaninta awoodda u leh si deg deg ah ayaana loo horkeeni doonaa ciidansanihii falkaasi geystay oo maxkamadda lagu horgeena iyadoo lagu qaadi doono dembigaa u geystay markii dilku dhacay ka bacdi waxaa wajaale ka dhacay bannaanbax ay dadweynuhu sameeyeen hase yeeshee ciidanka booliisku waxay ka hortageen oo ay si adag u xakameeyeen si aanu magaalada aanu magaalada shoobarahaasi ugu faafin magaalada wajaale oo ah magaalo ganacsi dadkii shoobaraha samaynayay oo aanay cid kalena uga faa'iidaysan kuna soo dhex dhuuban maadaama oo ay tahay meel ganacsi oo ah isha somalilan ay indhaa ku hayso si adag ayay uga hortageen taliyaha ciidanka booliisku si adag adag ayuu u ammaanay ciidankii booliiska ee saldhigga wajaale ee sida xilkasnimada leh ee waaye aragnimada leh u xakameeyey bannaanbaxaasi ee ku faafi lahaa magaalada isagoo bannaanbixii socdo ayaa niman ka tirsan ciidanka booliisku waxay farasaar ku sameeyeen qof dumar ah oo ka mid ahayd kuwii bannaanbaxa samaynayay iyadoo baraha bulshadana si khaldan loogu faafiyey falkaasi taliyaha ciidanka booliisku wuxuu markiiba amar ku bixiyey in lasoo qabto ciidankii farasaaray islaantaasi waana lasoo qabtay way xidhan yihiin waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xeelaaninta awoodda u leh qaadista dembigaasi taliyaha ciidanka booliisku mar kasta oo khudbad jeedinayo ama uu ciidanka la hadlayo hadday noqoto af iyo hadday noqoto qoraal wuxuu ciidanka booliiska ku booriyaa inay ilaaliyaan xuquuqaha dastuuriga ah ee ay muwaadiniintu leeyihiin sida ay qabaan qodobada ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan taliyaha ciidanka booliisku wuxuu si mugle u ammaanayaa dadweynaha reer somalilan ee xalaasha ah sida xilkasnimada leh ee wanaagsan ula shaqeeya ciidanka booliiska maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa aad looga hadalhayay baraha bulshada muuqaala haweenay jirdil lagu geystay gudaha magaalada wajaale taasi oo la sheegay in jirdilkeeda ay ka dambeeyeen ciidamada booliska maamulka somalilan dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ay qaramaynayso kooxda macawisileyda ee ka dagaalanta qaybo ka mid a gobolada dalka mahad nuure axmed ayaa faahfaahinaya taliyo ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka sarreeyo guuta maxamed cali bariisa ayaa tuulada xaaji cali ee gobolka shabeellada dhexe kula hadla dhallinyarada macawisley oo deegaankaasi isugu tegay inay la dagaalamaan al-shabaab taliyaha oo garab taagnaayeen saraakiil kale oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay dowladda ay ku garab taagan tahay dhallinyarada macawisley la dagaalanka al-shabaab islamarkaana ay qalabay doonto waxa uu kula dardaarmo taliska qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka inay garab istaagaan dhallinyarada macawisley ilaa iyo inta dowladda federaalk soomaaliya ay ka diyaarinayso qorshihii lagu qalabayn lahaa
xuduud iyo cadad wuxuu ciidanka leeyahay dhulka aad joogtaan in laku garab siiyo amaraan ka bixinay taliyayaasha dhulkan ka howlgalana amarkaas way qabaan waxaana hubaa in la fulin doono siduu yahay loo fulin doono safarkiinna iyo halgankii aad soo gasheenna miro dhalkiisa waa haynaa insha allah waddada iska caabinta idinkaana tusay maanta haddaad tihiin dadka gobolka shabeellada dhexe idinkaa dhigay taariikhdaas taariikhdaasna waxay noqon doontaa mid lagu daydo mid ummadda soomaaliyeed ay ku barwaaqowdo cadowga ku jabo al-shabaabna soo tirtirta insha allah maxaa yeelay deegaan walba oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah ummadda ku nool ee xoolaha dhaqata ee beeralayda ah ee deegaanka ah hadday cadowgan iska dulqaad ku talagasho inay iska dulqaado waa la iska dulqaadi karaa soo sidaas maaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel alla meeshuu joogo meel alla meeshuu dalka kaga sugan yahay kaas marka waa nimin garaadka iyo intelligensiga bini aadamka la dirasho garaadka kasmada bini aadamka iyo qofka siduu wax u riisan gareeyo uu wax isu weydiiyo ayay ka soo horjeedaan sidaas darteed baa dhululka ay haystaan gaboodfal badan uu ka jiraa qof wallaale qofkay isleeyihiin waxbuu garanayaa waxbuu fahmayaa dadku kaa xigsan karaa guriga inay ugu tagaa ugu tagaanay gowracaan ummadda culayska saaran ciidan iyo ciidan u ekaba saan u nahay waxaan naga go-na inaan iska ka difaacno dadka arrintaasi waa arrin musallam ah waa arrin waddaniyadeed waa arrin diin ah waa arrin waajib ah maxaa yeele uma dulqaadan karno ummadda macnaha kuma fiirsan karno in dad wax magarada oo sufaha ah oo waxay xayrinayaan jirin oo birmigeydada laaya ee odayaasha dila macallimiinta dugsiga dila haweenka kufsada inay inayna hor joogaan tabarna aan lahayn oo jabay maanta magaalo ay haystaan oo weyn ma jirto soo sidaas ma tuulooyinka ay ay ku qaataan dadka kaga qaataan lacagta waa inaan xurayno waa in ayaga ay ay qarsoomaan waa in ayaga la xanuunjiyo wa dadka xanuunjin karana intaan magaalada joogay dad badan oo ii yimid oon waraystay waxay ii sheegeen dadka ka adag shabaab inaa idinka tihin daba xoog leh oo khasaare gaystay ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe xasan nasiib maxamed ayaa ka warramay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa weyn ee magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa gebi ahaanba gubatay kadib markii dab uu qabsaday goobo ganacsi oo ku yaala suuqa ugu weyn magaalada jowhar ayaa gebi ahaanba gubtay kadib markii uu dab uu qabsaday kusimaha guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe maxamed cabdi sheekh iyo duqa magaalada jowhar saalax muudey cali iyo mas-uuliyiin kale ayaa tegay dhismaha uu dabku uu ka kacay oo ah guri ay leeyihiin qoys caan ka ah magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe dabkan oo ilaaya hadda aan si rasmia la ogeyn sababta keentay ayaa waxaa ku gubtay dhammaan hantidii tiilay goobtaas ganacsi oo iskugu jirtay baqaaro lagu iibiyo qalabka dhismaha farmashiyaal dukaan lagu iibiyo dahabka iyo dukaan lagu iibiyo bagaashka dadaal ay sameeyeen dadka ganacsatada iyo dadkii ka agdhowaa dhismaha dabka uu qabsaday ayaa suurtogelisay in laga soo badbaadiyo qoys deganaa dhismaha uu dabka uu qabsaday hase yeeshee waxaa gubtay dhammaan wixii hantida ay lahaayeen qoyska oo yilay guriga dabka uu haleelay hal ruux ayaa la soo sheegaya inuu dhaawac uu soo gaaray warar soo baxay ayaa sheegayay in dabka uu ka dhashay koronto mid ka mida dadkii ka agdhowaa goobta dabka uu ka kacay ayaan ka waraysanay sida ay wax u dhaceen madaxayga waa subxaan nuur xasan iyo dadkaasi hanti qalab dhismo jisaamo hanti noocaas aniga ku baseeshay dad oo ganacsato ay lahaayeen maasha allah intii hantidaas laheed waxaan leenahay wax kaqeyr badan bedesha qeyr badan allah siiyo kulay hal qofoo ku dhaqmana waxaan leenahay allah bogsiyo si kastaba ha ahaatee waxaa lagu guulaystay daminta dabka iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ay ka qayb qaateen daminta dabkaas xasan nasiib maxamed radio cadaado muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dine ayaa kormeer shaqo ku tegay taliska ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug saabiriin xasan maxamed ayaa faahfaahinaysa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa kormeer shaqo ku tegay taliska ciidanka daraawiishta puntland ee magaalada caasimada ah ee garoowe madaxweyne deni ayaa ugu horeyn salaan sharaf ka qaatay xutubyo ka tirsan ciidanka puntland salaan kadib waxa uu madaxweynuhu kormeer ku tegay dufcaddii saddexaad ee ciidanka birmidka madaxtooyada oo tababar uga socday taliska xerada ciidanka madaxweynaha ayaa la hadlay dufcadda saddexaad ee ciidanka birmadka madaxtooyada oo dhowaan tababar ugu soo xirmi doono waxa uuna xaqiijiyey in maanta uu u socday shaqada la xidhiirta qiimaynta ciidanka iyo sida uu u socdo tababarku shaqaan u nimid hordhicii weeye waxaan hadda halku taagannahay iyo inaan aragno bal meesha ay wax marayaan khaasatan dhinaca tababarka howlaha kaleetana waan u gudageli doonnaa waxaad og tihiin muddadii u dambaysay dawladdu waxay xoog saaraysay sidii ciidamada loo tayayn lahaa dhinacyadooda kala duwan haddii ahaan lahayd tababarkooda haddii ahaan lahayd mushaharooyinkooda haddii ahaan lahayd howlgelintooda wixii intaa ka dambeeyana waajibaadkooda lagula xisaabtamo haddii ilaaha idmo waan rajaynaynaa maalintii howlahan la bilaabay iyo maanta in wax la taaban karo oo muuqdo ay qabsoomeen laakiin haddana haddee inay fari ka qodnayn way muuqanaysaa oo hawshanna hor taalla baaxadday lahayd baa keenaysa goobaha ciidamada iyo xeryaha ciidamada markaan xilka nimid inta dad ku sugnaan jiray aad bay u yarayd sidoo kale tirada ciidan ee dawladda u qoranna aad bay u badan tahay mar walba sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa ciidamada dhallinyarada ah ee tababarku u socda ku booriyey inay wax badan ka bartaan saraakiisha ciidanka ee soo gaadhay ee dowladda dhexe ee soomaaliya kuwaasi oo qayb ka ahaa dhismaha iyo dib habaynta ciidamada dowladda puntland
waxaan aada uga mahad celinayaa saraakiishii hawshaas gacanta ku haysay iyo guddigii la taliyayaasha ahaa ee runtii gacanta weyn ka gey ka geystay qorshaha iyo dhiirigelinta iyo iskudubaridka waad og tihiin oo dalka intiisa kalena la rabo inay ku daydaan in ay wax naga qabyan yihiin ama wax naga khaldan yihiin qabyadu dhammaan mayse inay wax naga khaldan yihiin runtii ma aha wax wanaagsan puntland waxay hormuud u ahayd nidaamka dowladnimo ee hadda soomaaliya ka hana qaadaya wixii ka dambeeyey markii dowladdii dhexe dhacday nidaamkaasoo saldhigiisu ahaa nidaam federaal ah madaxweynaha waxa uu bogaadiyey shaqada baaxadda leh ee saraakiishu ka gaareen dhismaha iyo dib habaynta ciidanka ciidamadii midka ahaa ay kala qoqomeen ciidamadii dowladda ee wada jiray iska hor yimaadeen oo iyagu maaragtay raarihii kala raaceen inaysan puntland ay tusaale u noqoto in laga gudbi karo waxaad og tihiin maamulkan maanta koo iyo labaatan jirsaday xeradan oo saldhig u ahayd xeradii ciidamada ahayd baa lagu aasaasay
ugu dambayntii madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidanka daraawiishta guddiga dibudhiska ciidanka dowladda iyo lashdaliyayaasha arrimaha ciidanka taliska saldhigga booliska degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa amarre culus daldhigay dadka ku ganacsada hareeraha waddada laamiga ah ee magaaladaas bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkana kasoo diray beledweyne warqad ka soo baxday kusimaha taliyaha saldhigga booliska magaalada beledweyne maxamed maxamuud rooble ayaa lagu amray dadka ku ganacsada hareeraha waddada laamiga ah inay ka guuraan waxaana warqadda lagu sheegay in la burburi doono goobaha ganacsi ee sida sharci darrada lagu dhistay hareeraha waddooyinka dhex mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale warqadda ayaa lagu sheegay in laga bilaabo shan iyo labaatanka bishan ilaa iyo soddonka lagu amray dadka gaadiidka dhigta inta u dhexaysa bacadlaha ragga ilaa iyo saliga laga galo lamagalay inaysan gaadiidkooda dhigi karin ciddii amarkaas qaadan weysana la ganaaxi doono konton iyo bil xarig ah warqadda ka soo baxday kusiimaha taliyaha saldhigga booliska magaalada beledweyne ayaa la faray dadka ku nool magaalada beledweyne waarida raaxada leh miraayadaha madow ee loo yaqaano benselka inay ka fiiqaan si aysan u dhicin baa lagu yidhi wax qalqalgelin kara amniga magaalada beledweyne ciddii amarka diidana laga qaadi doono boqol dollar iyo bil xariga ugu dambayntii warqadda kusiimaha taliyaha booliska magaalada beledweyne ayaa loogu digay dadka ku shuba qashinka webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana lagu sheegay warqadda in ciddii lagu qabta iyadoo qashin ku shubaysa weliga shabeelle laga qaadi doono shan boqol oo dollar iyo bil xarigna la ganaaxi doono madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu dhaliilaya in ay ka gaabiyeen dheeragelinta laamaha amniga soomaaliya cabdisataar axmed ayaa faahfaahinaya
qabiir dhinaca amniga ah ayaa madaxda ugu sarraysa dalka ku dhaliilay in aysan dhiirigelin u samayn ciidamada booliska soomaaliyeed kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk iyo ra-iisul wasaaraha aysan ka qaybgelin munaasabadda toddobaatan iyo lixaad ee aasaaska ciidanka xoogga dal booliska soomaaliyeed ayaa waxaa munaasabadaasi lagu qabtay inta badan gobolada dalka iyo magaalada muqdisho halka munaasabadii ugu weyneed lagu qabtay garoonka injineer yariiso uu ku yaala magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay in markii uu soo gaaray muqdisho uu ka yimid safar dhinaca dibadda ah taa oo keentay inuusan ka qaybgelin munaasabadaasi kornel cabdi aadan bare oo ka mid ah aqoon-yahanada dhinaca amniga ku xeel dheer ayaa waxa uu sheegay in loo baahnaa in madaxda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ka qayb galaan xafladdaasi isaga oo sheegay in arrintaasi ay dhiirigelin u noqon lahayd ciidamada booliska soomaaliyeed runtii maadaama oo maaragtay wadanka oo aada u weyn yahay siyaasaduna ay aada u ballaaran tahay wadanka gudihiisa iyo dibadiisana siyaasadu ay maaragtay ayaga mas-uul ka yihiin waxaa dhici karo inay maaragtay aada mashquul u yihiin kolley umalay maayo wadanka madaxweynihii iyo ra-isul wasaarihii ayaga ayaa wadanka xukumo booliska iyo cid kastana ayagay hoos tagaan run ahaantii xumaan uma arki karo maanta ay ku xumay karaan booliska waxaa la dhihi karaa mashquul iyo daruufo awgeed ayaa mataqaanaa saamixi weysay wax kaloo hadda mataqaanaa meesha nooga muuqan karo ma jiro laftirkeeda haddii la yidhaahdo amnigaasi mataqaanaa waxaa la weydiin karo oo lala xisaabtami karo waxaa kamid a waxaa kamid a mataqaanaa saraakiisha iyo madaxda amniga ayaa mataqaanaa taas ama ka gaabsan karo ama mataqaanaa jawaab ka sixi karo oo ama cabsi kala soo gudboonaan karta laakiin ayaga cidda uga hooseysa ayaa markasta mataqaanaa mas-uul ka ah arrintaa iyada ma garatay marka
kornel cabdi aadan barre oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in wasiirka amniga uu matalayay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hataa oo keentay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu sheegay in ay aada u mashquulsanaayeen islamar ahaantaana aysan ka qayb gelin munaasabadaasi oo arrimahaas awgeed arrin aada u muhiima inuu xalinayay bay u badan tahay madaxweyne farmaajo sidaas awgeed baan dhihi karnaa macnaha xafladaas oo uga baaqday xaflad iyo mataqaanaa arrin muhiim oo markaa wadanka loo qabanayo labay kala tahay waxaan qiimeyn karnaa macnaha dhinaca siyaasada xagga madaxda ee dowladaha kale inuu qaabilayay baa dhici karta inuu mataqaanaa arrimahaas ku mashquulsanaa ayaa dhici karta taasaan ka muhiimsan xaflad oo ka baaqday si fiican si fiican aad iyo aad aad iyo aad maadaama waa amniga gobolka banaadir iyo soomaaliya ee mas-uul looga dhigay dowladda macnaha booliska inay ka shaqeeyaan haddana in mataqaanaa loo taaniyeeyo waxyaabaha ay soo qabteen wixii ee ka qaldamanaya in mataqaanaa laga saxo oo lagala qayb galo oo niyadda loo dhiso aad bay u wanaagsaneed laakiin ma dhihi karno macnaha madaxweynaha iyo prime ministerka arrin kale oo macnaha oo ka saamoolo kacay uga baaqdeen kolley wayna soo bixi doontaa oo ayaga naftirkooda way ka hadli ka waraan korneyl cabdi aadan bare hadalkiisa ayaa ku soo aadaya xilli maalintii sabtida aheed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha aysan soo xaadirin munaasabadda toddobaatan iyo lixaad ee aas-aaska ciidanka booliska soomaaliyeed
kulan looga hadlayo tayeynta waxbarashada ayaa magaalada dhuusamareebo ku dhex maray bahda waxbarashada iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi warsamo roble ayaa warkan kasoo diray dhuusamare wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa kulan ballaaran oo looga hadlayay tayeenta waxbarashada galmudug la qaatay wasaaradda waxbarashada galmudug mas-uuliyiin ka tirsan oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda iyo bahda waxbarashada galmudug sida maamulayaasha iyo macalimiinta iskuulaadka kulankan ayaa intii uu socday la isku weydaarsaday su-aalo la xiriira howlaha horumarinta waxbarashada kulankan ayaa intii uu socday la isku weydaarsaday su-aalo la xiriira howlaha horumarinta waxbarashada galmudug sida qaadista imtixaanaadka macalimiinta iyo manhajka cusub ee dugsiyada hoose iyo dhexe sidaan ognahay manhajkii waxbarashada oo dowladdu heer federaal soo saaray iskoolaadka sideedaadka si fiican ayaa looga hirgeliyey deegaanka galmudug khaasatan dhuusmare markaan ka waramo dhammaan maaragtay iskoolaadku si fiican ay u qaateen qodobka saddexaad ee aan weydiin doonay wuxuu yahay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada federaalk soomaaliyeed iyo wasiirada wasiir waxka waxbarashada galmudugta maadaama oo ay macalimiinta soomaaliyeed yihiin macalimiin u heegan shaqeeyana shantii maalmood ee dugsiga la dhigan jiray ama waxbarashadu ay soconaysay laguna soo siyaadiyey maalmo dheeri ah ujeedka maalmahaas iyo wixii loogu talagalay macalimiinta in loo sheego agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada galmudug axmed nuur cusmaan cali ayaa sheegay in ay muhiim tahay aragti isweydaarsigan waxaan u baahannahay inaan xog kala qaadanno isxog waraysanno meelaha wax marayaan xaggee ka bognaa xaggee hadda wax maaragtay wanaaggeedii noogu socdaa intaba inaan haddii la qadaro warbixin inaad naga siisaan dhanka waxbarashada annaguna aan wixii markaas ha noqoto waxbahdeenna waxbarashadu aan idin la wadaagi doonna haddii la qadaro waxaa stateka hadda meeshan ka jira caqabadaha jira iyo waxyaalaha horumarka ah axmed daaq cabdi falko wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug iyo axmed xasan yuusuf agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa tilmaamay qodobada ku suura galay xiriirka ka dhexeeya labada wasaaradood macalimiintaan oo ujeedin waxaa laga yaabaa ama kuwo lamid ah inay duruufo aada iyo aad runtii u adag ay wax ku baraan oo runtii muxuu ahaa aan la dareemi karo marxaladda maanta la joogo marka haddaanu kasoo qaadno runtii wax weyaan waxbarashadu horokacna wuu jiraa wuxuu dhaqaaqeen laakiinse runtii meesha la higsanayo iyo muxuu ahaa hadafku siduu yahay waxaan isleeyahay waa farqi aada iyo aad runtii u dheer ayaa noo dhexeeyo marka wasiir wasaaradada wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer state hal wasaarad baan isku nahay talooyinka iyo maaragtay howlqabadka iyo kala hortawinta iyo kala horreysiinta howlaha waa ka tashanaa oo ka wada soconnaa ugu dambeyn waxaa kulankan soo gunaanaday wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulla jaabir caasimaddu hadda aan joogno canshuurta la qaado dowladda hoose ay qaado guryaha kuwa laga qaado kulli waa in xisaabta lagu daraa in lagu hormariyo waxbarashada adduunka markaad fiirisaan waxa ugu yar ay ku xisaabtamaan inay tahay mushaaraadka macalimiinka inay ayaga iska bixiyaan kulankan ayaa qayb ka ah qorshaha wasaaradda waxbarashada galmudug ay ku doonayso in la tayeeyo waxbarashada galmudug kaasi oo ay qayb ka noqon doonaan fulinta mashaariic lagu horumarinayo dugsiyada waxbarashada oo qaarkood la dhagax dhigi doono saacadaha soo aadan mahadsaned cabdulaahi guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkamin aad kala socoteen raadiyo cadada warka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed anigoo cumar ayaan la socodsiinay tan ee kulati dambe warkan warka xiga isma dhaaf